si uu isticmaalo iyo iyagoo aanu isticmaalin iyadoo iska tagta labadaba waa lagu magdhalaa fi yadin caadiyatin gacan oo xadgudubtay markaa wuu ku tagsiiyo ama ay ku tagto waa la magdhabayaa manfacada maxaa yeelay manaaficdu dee wax mutaqawamaa weeye oo la qiimeeyo oo masalan dee uhoyashada iyo daarta isticmaalkeeda dee waa manafaco la kala qiimaysto oo la kala kiraysto marka ma hadday manaaficdaasi ay mid qiimale ay ahayd waa la magdhabayaayo qasbigii iyo dhaci waa lagu magdhabayaa sidii dee cayntoodaba loo magdhabayey marka ama arshi ha raaco ama yaanay raacin taasi waa taa walaa tudmanu manfacatu lbudci ilaa bitafwiitin manfacadii iyada farjiga lama magdhabo ilaa tafwiit masalan addoon buu dhacay addoonta markaa manfacadaha farjigeeda wuxuu magdhabi karaa un markii uu dee la mucaamaloodo oo mehermasaal buu markaa ku magdhabi haddiise uu iska hayay oo ay iska ag joogtay uuna wax mucaamalo aanu la yeelanin fawaad ayada ku magdhabi maayo maxaa yeelay waxaa la leeyihiin dee gacanku haynta budciga ah ninkani ma laha kaasibkee dhacaye ayada ayaa leh gacanku hayntii ayada ayaa leh sidaa daraaddeeda ayaa iyada tafwiit mooyaane iyo ninkiiba markaa la mucaamaloodo mooyaane aanay uwaajibaynin sidaa daraaddeed waxaa kaloo iyaduna taa lamid ah manfacatu badani alxor ninka xorkaa jidhkiisa manfacadiisa ayana lama magdhabo tafwiid mooyaane tegsiin mooyaane sidaasa haddaan qabano masalan nin oo wuxuu ahaa wastaadan ama wuxuu ahaa nin oo nijaara oo meelahiisa iska garaacda dee xabsiguunbuu dhigay wax alla wuxuu ka fushaday ma jirin kaama magdhabayo ayna waxa alxor laa yadkul taxta alyad yani manaaficdiisii iyo shaqadiisii isaga ayaa gacanta ku haya ee qofkan kale gacanta kuma hayo asax baynu dhee saaniga qawlka kasoo horjeeda wuxuu leeya waa la magdhabaya fawaad baa lagu magdhabaya maxaa yeele manaaficdiisa dee ijaarada faasidada ba waa la qiiman jiray hadday ijaaro faasida ay dhacdo marka manaaficdii maalka ayuun bay la mid tahay oo ay shabahday ayuu leeyahay hadduuse masalan ku shaqaystay intii oo ninkii bil buu xortaa iska haysto dabeedna halkaa beerta ii qod buu yidhi oo beer buu iskaga qodanayay ama wixii dhis buu yidhi markaa wuu tegsiiyey manfacadiisii wuu magdhabayaa markaa waidaa naqasa markuu nusqaamo almaqsuubu shaygii la dhacay baa nusqaamay bigayri isticmaalin isticmaal la-aan buu nusqaamay wajaba alarshu arshi ayaa waajibaya maca alujrati mashqaayada maceeda wakadaa law naqasa bihi hadduu ku nusqaamo isticmaalkana waa kulan bian baliya waabaynu baaliyubay ahawbu maradii sida sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay shaygii maqsuubka ahaayee la dhacay haddii uu ku nusqaamo ninkii kaasibkaay dhacay egtiisa ayaa ku nusqaamay bikayri isticmaal isticmaal la-aan baanu ku nusqaamo addoon buu dhacayo addoonkii unbaa balaayo ku dhacdo waa indhabeelo dem buu yidhi ama gacan iyo waxbuu beelay wajabal arshu arshi ayaa waajibaya nusqaantaa ku timi arshigeedii waa waajibaya waxaa la odhan addoonkaasoo indhaqaba imisaa la siin lahaa boqol baa la siin lahaa imikana dee maxaa lagu faliba in meelahaasun la yidha bal hadda ka siyaasada loo mooyaane dee toban iyo waxaasaa la siisanaya dee maxaa udhexeeya markaa la odhan toban iyo boqol inta udhaxaysa markaa la bixinaya maca alujrati maca almashqaayadi ninkani waa shaqayn jiray oo bilna wuu haystay markaa bishaana maxay mushqaayadeedi noqonaysaa intaasay noqonaysaa markaa laysu raaciyo labada oo arshiga nusqaanta iyo ujrada maxaa yeele sababkii dee waa iskhilaafsan yahay mar hadduu sababkoodii iskhilaafay oo tana nusqaan ku timi ay tahay tanna ay dee manfacadiisaas ay xaggeeda ka timi labadiiba markaa waa la israacinaya sidaa daraadeed ayana waxaa kaloo waajibaya arshi iyo ujra ayaa wada waajibaya law naqasa bihi hadduu isticmaalka ku nusqaamo isticmaalkii shayguu dhacay hadduu isticmaalkiisa ku nusqaamo waa la mido masalan maradii baa iska xidho waa baaliyowday dabeetana maradii dee boqolka kun la siin jiray baa imika konton maraysaa kaa waxay noqonaysaa in labadiiba ujiradii iyo mushkaayadaasoo markaa kontonkaa intaa isdhintay ee arshiga nusxaanta ku timi iyo mushkaayadiisiiba in la bixiyo maxaa ile mid la arkaa dee markuu keliyoobo waa la magdhabay haddii ay kulmaanna waa la mid asax bayna qowlka taaniya ka horjeeda wuxuu leeya meeka waajibaya labada arrim ujrada iyo arshiga kulbakoodii badan iyuunbaa waajibaya nusqaantani waxay ka timi isticmaalkan un ujra ayaana la qaabiliya damaan kale ma waajibayo kaa horena wuxuu adeerkaa ku radinaya u leeya war ujradani fawaadkanay ayay muqaabil u tahay iyadu manfacadiisii ay tagtay ee isticmaalka maaha tanna nusqaantan isticmaalka ka timi ayay qaabilsantao saasaa laba sababoo muktali- mukhtalifa ayu leeyihin fasl fi اkhtilaafi اlmaliki wاlkaasibi fasalkan wuxuu u guntay sheekhu maaligii iyo kaasibkii oo iskhilaafay ninkii shayga laga soo dhacay iyo kii dhacay oo iskhilaafay iyo bal shaygii la dhacay oo nusqamay iyo wax kaloo raacaya idacaa ida dacaa marka uu sheegto ninkii wax dhacay talafow shaygii inu dhintay wa inkara maaliku ninkii lahaana waa inkaray sudiqal kaasibu ninkaa dhacay baa biimiinihi loogu rumayn si calo saxiix haddaan qabano faidaa xalafa markuu dhaarto qaramahu lmaaliku maaligii ayaa ka mag dhabanaya sidaa saxiixaas haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu haddii uu ninkii kaasibkaa sheegto ninkii shayga dhacay baa wuxuu yidhi war shaygii maqsuudkeen kaa dhacay waa dhintay wax sababa ma sheegin ama sababaa u sheego wuxuu yihi dee waa tii laxaday waa inkara maaliku maaligina waa inkara wuxuu ihi waxba kama jiraana shaygeygi waad haysaaye wariken buuhi ana ma hayo buuhi halkaasaa laisla soo taagay sudaqalkaasibu biyamiin cala saxiix wax markhaatiyana lama hayo waxaa loo rumay inuu ninka kaasibka ah ee dhacay ayuun baa la odhan dhaaro oo dhaartiisaa loogu rumaynaya maxaa yeele waxaa dhici karta dee inuu ninkan dhacan inuu ninkan wax dhacay run sheegayo markhaatina uu waayey u caddeeya dee haddaan loo rumaynin oo aan la odhan ila wixii isaga gacanta ku haye haddaan la odhanin ha dhaarto oo sidaa ha laga rumaysto dabeedna bedelun ha la weydiiyo waxay noqonaysaa mid xabsiga una ku jira weligiiba kana markhaati ma haysto xabsiga una ku jiray noqonaysaa taanigu wuxuu leeyahay qowlka labaad ee saxiixa ka horjeeda waxaa loo rumaynaya maaliga dhaartiisa asalku inuu baaqi yahay oo shaygana aanu dhimanin ayaa asal in maaliga ha loo rumeeyo dabeedna keen hala yidhahdo dee xagguu ka keeni baa markaa imanaysa qowlka a mar hadduu yidhi wux ma jiro oo isa soo taago dee xaggee laga keeni kawan xidhown baa imanaysa haddaba markuu dhaarto faidaa xalafa kaasibkii markuu dhaarto qaramahu maaliku maaligii wuu ka mag dhaban ninkii shaygan laga soo dhacay markuu kaasibku dhaarto wuu ka mag dhabanaya bedel almaqsuub maqsuubkii uu ka dhacay ee uu ka dhaartay ayuu bedelkiisa u mag dhabaya ama bedelkaasi ama masel ha ahaado ama qiimo ha ahaado sidaas wax haddaan qabano maxaa yeelay dee wuxuu ka caajisay inuu gaadho ninkan mag dhowga qaadanaya maaligaahi xaqiisii inuu gaadho ama cayntii maalkiisa dee dhaartaa ninka kaasibkaaba iska hortaagtay marka bedelkaasunbuu yeelanaya taaniga asaxa kasoo horjeeda wuxuu leeyahay may bedelkaa ma yeelanayo ninkii kaasibku ha dhaarto laakiin bedel ma yeelanayo dee cayntiibaa baaqiya siduu isagu sheeganayo cayntiibaa baaqiya inta cayntii leleeya damirihiisuna iska jooga buu leey ila isagu cayntii baa joogta buu leeyahay walow ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fii qiimatihi aw ama fi hiyaabi maryihi alatii cala alcabdi lmaqsuubi addoonka lasoo dhacay maryihii uu xidhnaabay isku khilaafeen aw fii caybin khilqiyin ama ceeb khilqi ah macnaha noqon karta khilqi mid abuur sudiqa lkaasibu ayaa biyamiinihi loogu rumayn wa fii caybin xaadithinna yusadaqu lmaaliku baa loogu rumayn biyamiinihi fila saxiix haddaan qabno waxau leeyahay sheekhu haddii ay isku khilaafaan yacni inuu halaagsamay way isku khilaafeen ama kaasibkii baa inay ku dhaartay qiimii baa haddaba la isku qabtay oo ladi intaasuu gaadhay iyo saddex boqoloo kun buu gaadhay iyo ma gaadhina boqolun buu ahaa ayaa la isku qabtay ama waxaa la isku qabtay maryo qurux badan oo addoonkii uu wato ayaa la isku qabtay maaligina wuxu waa kuwii adigaga dhacduu xidhnaa kana wuxu uli me waan kugu soo gaadsiiyey una ana usoo xidhaye dee maryo keen aan anigu intayda la noqdee ama waxay isku qabteenba fii caybin khilqiyin macnaa ceeb khilqi noqon karta ceeb khilqi manaa si ama ceeb khilqi noqon karta dheh ama ceeb yani sida uu sheeganayo khilqi uu leeyahay weeye waa mid abuur oo waa maxay ninkii qaasimka wuxuu leeyahay ama markii horeba mid indhaba un baan meesha ka kaxaysto oo indhala-aanta kusoo dhashay akmah buu kusoo dhashay ama isagoo laangarahaasoo caynkaasa buu soo dhashay oo weligiiba caadi ma noqone waa abuurkii jooraase ahaa sudaqal kaasib saddexda masalada kaasibka ayaa biyamiinihi loogu rumayn maxaa yeelay ee loogu rumaynaya masalada hore markay qiimaha isku qabtaan ee dee uu ninkan maaligiina badsanayo kaasibkuna yaraysanayo illa ma dhici karta inuu kaasibkuna badiyo kan kalena yareeye asalku waxa weeye inuu beri ka yahay dumadiisu inay dheeraadkaa beri ka tahay weeye maaliguna mar hadduu wax dheeraada sheeganayo de isagaa markhaati looga fadhiya isagaa markhaati looga fadhiya masalada labaad ee markan addoonka marihiisa ay isku qabtaanna dee waxaa la leeyahay kaasibku isagaa addoonka iyo waxa guud saaranba gacanta ku hayey mar hadduu isagu gacanta ku hayey isagaa taana loogu rumaynaya markan saddexaadee ceebtu waxay mid khilqi oo xaggaaga uu kala yimi iyo maya ma ahayn taana dee asalku waxa weeye inaanay jirin bayinana waa wax suurtagal ah oo markhaati baa markaa suurtogeli kara midkaa sidaa daraaddeed ayaa markaa isaga loogu dhaarinaya mar haddii ay markhaatisadooda markhaatina aan lahayn isagun baa lagu dhaarin ama ceeb xaaditha waxay isku qaa ceeb xaadith ah ceeb xaadith ah ayay isku qaano waa xaadith yacni ayay isku qabteen intii u dhintay dabadii oo masalan waa gacan goonaa buu yidhi intii markaasuu gacantiisa galay waaba lahaayeen adigu wax farqi oo caynkaasoo ay labada masale kale leeyihiin ma jirto ceeb xaadisa ayay isku khilaafeen maaligi ayaa loogu rumaynaya biyamiinihi fila sax haddaan qabano maxaa yeelay asalku iyo sida qaalibkii waa salaama taanigi wuxuu leeyahay kaasibka ayaa loogu rumayn maxaa yeelay asalku waa inay dimadiisu ay beri ka tahay walow raddow hadduu celiyo naaqisal qiimati isagoo qiimihiisu uu naaqus yahay lam yalzamhu shay-un waxba kuma laazimayaan ee walow kasada hadduu dhaco toban mare qiimatuhu casharatun ay tahay fa saarad dabeetana waxay noqotay biruksi yacni hoosu dhac rakiisnimo daraaddeed bay dirhaman ku noqotay uma intaa dee labisa waa xidhay fa saarad waxay noqotay nisa dirhamin dirham barkii faradahu markaasuu celiyey lazima waxaa ku waajibaya khamsatun shan wahiya shantaasina nisfu taalifi kii dhintay qaybkiisii weeye min aqsa alqiyam qiimooyinka halkii ugu dheereed uga qayba weeye waxa uu leeyahay sheekhu horta hadduu celiyo shaygii maqsuubka ahaa isagoo qiimihiisa nusqaamay ayuu shaygii soo celiyey shayga cayntiisii lafdiisii ayuu soo celiyey markan in la aqsa alqiyam iyo wax lagu kala mag dhabanayay waa marka aanu shaygii dhintay ee shaygii ma dhimanine waa mawjuud oo wuu joogaa wuu soo celiyey laakiin qiimihiisii baa isdhimay oo berigii hore shayga waaba la yar la-aayo dee boqol kun buu marayay qiimihiisu imikana waa soo batay oo konton buu marayaa wax kale kuma dhicine qiimihiisii unbaa isbedelay lam yalzamhu shay-un waxba kuma waajibayaan qofkaa dheeraada kuma waajibayaan maxaa yeelay shaygii dee caysidiisii buu baaqi yahay waxaan tegay waxa weeye de waa jacaylkii dadku markaana ay u qabeen unbaa qaaliyeynayey iminkana dadkii un baa nacay markaa jacayl dad iyo nacayb dad dee wax la qiimayn kara maaha markaa sidaasaana iyada qiimo isdhimay aan waxba looga soo qaadin markuu shaygii cayntiisu baaqi yahay haddaa wuxu ui walow kasada toban mar haddaa halkaa u fiirsada oo hadduu maro dhaca buuli mar uu dhacay qiimatuhu casharatun qiimihiisu ay tahay toban isagoo sidaasa ayaa fasaarad biruksi takisnimo iyo sicir jab daraaddeed ayay dirhaman u noqotay tiscato cashaar baa dhacay cusur un baaba qiimihiisii ka socda tiscato cashaarna way dhaceen uma labisahu isagoo maradii ay dirham marayso ayuu xidhay ma xidhay xidhashadii baa uga sii dartay oo fasaar nisba dirhamin maalintii dambu isirbalimiyo nisbu dirham bay tagtay lazimahu khamsatun shan baa ku waajibaya shantaasina waxa ay tahay qayb kan dhintay marada qaybka dhintay wixii ka qabanayay qiimaha kii ugu sarreeyey horta sow marada qiimaheedu toban may ahayn sow intay dhacday may dirham tegin sow muu xidhanin dabeed oo nisfu dirham may tegin dirham bay markaa tagtay iyadoo dirhama ayuu dabeedna xidho nisfu dirham bay tagto maradii nis buu markaa isagu tegsiiyey maradii markay horey toban ahayd ee ay iska rakisay dirham tagtay marka uu isagu xidhay nisfu dirham tagtay isagii wuxuu tegsiiyey marada niskeed ayuu tegsiiyey ilan dirham bay ahayd oo markay nisfu dirham noqotay nis buu isagii tegsiiyey haddaba markuu mag dhabayo waxaan xidhashada ku nusqaamay waxa weeye waa marada barhkeed maradaa barhkeeda haddaba qiimihiisii halkee laga fiirinaya waxaa laga fiirinayaa qiimahay soo martay kii ugu dheeraa qiimahay soo martayna tobanba ugu dheeraa tobankii markaad maradii laba u qaybisana dee qayb kan dhintay wuxuu helayaa shan oo intan soo hadhayna markaa maxay noqon dee nisbu dirham oo dabeedna afarta iyo nisdirhamka lumayna xaggeebay ayay u lumeen waxay u lumayaan ayagu waa rakisnimadaa ku dhacday iyo qiimo dhacaa ku dhacay weeyi ila xidhashada ka hor bay intani dhacdaye walow hasaba hadduu dhaco tooban maro qiimatuhu casharatun ay tahay fa saarat biruksi rakisnimo ayaa waxay ku noqotay dirhaman marka horena waxay ahayd toban uma labisa u dabeedna wuu xidho fasaara nisfa dirhamin dirham barkii ayay noqotay markaa ogobay marada niskii buu tegsiiyey ilan dirham markay ahayd ee isagii xidhay ay nisu dirham tagtay marada niskeed buu isagii tegsiiyey faradahu markaasuu soo celiyey intana markaa marada niskeed qaabilsan lazimahu khamsatun shan baa ku waajibaysa wahiya shantaasina qistu taalifi qaybkii dhintay marada intii dhimatay qaybkeedii wey min aqsa alqiyam qiimaha kii ugu sarreeyey oo tobankii ah intayna marada barkeed ku dhahayd wey qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay walow kasaba khufayni hadduu dhaco laba khuf qiimatuhumaa casharatun ay tahay fatalifa axaduhumaa midkooduu dhinto warada alaakhara kii kalena u celiyo walxaal qiimatuhu dirhamaana ay tahay aw ama atlafa axaduhumaa midkood buu dilay qasban xaal u yahay oo ama fi yadi maalikihi ayuu ku dilay xaala kawni fi yadi maalikihi ku jiro lazimahu tamaaniyatun sideed baa ku waajibay filasax haddaynu qabano nawaawi baa isna waxooga yar dabada ka raaciyo wuxuu yidhi waxaad ka soo qaadaa haddii uu nin dhaco laba qof labadan qofna waxaa looga jeedaa waa laba shay oon kala maarmaynin laba shay oon kala maarmo laba qof ha ahaadaan ama laba kabood ha ahaadaan ama laba sharabaad ha ahaadaan ama laba fardood albaab ha ahaadaan wax laba shay oon kala maarmaynin ayuun baa looga jeedaa ayuu dhacay labadaasi marka ay wada socdaan qiimahoodu waa toban dabeedna fatalifa axaduma midkood ayaa dabeetana meeshii dhintu habeenunbu dab kaga dhacayba ama jiir baaba ka cunay ama waaba laga hadayba eefun baa ku dhacday waradal aakhara kii kale ayuu celiyey wa qiimatuhu dirhamaani iyadoo qiimihiisi uu yahay laba dirham oo markii hore labadooda marka loo kala qaybiyo dee waxay ahayd shan iyo shan markaa imika xabadii lab un bay maraysaa oo ninkii ibsanayay wuxuu leeyay de sidaan idhaahdaa xabaddan inaan nin dee adin keliya un la daydayo mooyaane dee kaana intee baa loo heli doonaa yani markaa qiimihii saddex dirham ba iyaguna halaa ku lumay bal halkan dambe soo qaba lazimahu tamaaniyatun sideed baa waajiya fila saxi haddaan qabano oo sideeddan halay ka soo baxaysaa sideeddu waxay ka soo bixi kani waa xabadii dhimatay saddexda kalena waxa weeye waa kala geyntan qiimahan ku dhacay shaygan wuxuu taagnaa markiisa hore shan markuu keligii noqday waa tan saddex ka dhaceen ee laba unoo tegey markaa kala kaxayntaasay saddexdaasina ku luntay markaa saddexdaa kala kaxaynta ku lumay iyo shantii uu ka dhintay ilaa sideedda ayaa ku waajibaya walow kasaba khufayne qiimatumaa casharatun fatilifa axaduha warada alaakhira waqiimatu dirhamani lazimahu thamaniyatun waa sidaa aw atlafa utlifa buu yihi bal atlafa horta marka hore musamaha bal hadda ku wad aw atlafa axadahumaa midkood ayuu dilay asban xaala kawnihi kasban uu yahay walow kasabahumaa maaha e mid ahaantood ayuunbuu dhacay midkiibaa dabeetana sidee uu ku dilo xabadiina saas ugu dhameeyey qiimahooduna waxa weeye waa tobankii xabadii hadhayna saddex baa hawada ubaxay markii tii kale la waayo labay noqotay laazimahu thamaniyatun kaanadhe sideed baa ku laazimaya oo shanta xabadaa u dhacay ee uu tagsiye iyo saddexdaadaa kala kaxaynta ku lumaya aw fii yadi maalikihi ama yani isagu asban maqsuban low xaalu yani isagu dhacay aw atlafa axadahumaa asban xaalu yahay dhac gacantiisa ku jira ama maqsuban low xaalu yahay miduu isagu dhacay aw fii yadi maaliki ama wuxuu ku jiray uu ku dilay fii yadi maalikihi asban ma ahayna fii yadi maalikihi buu ku dilay xaala kawni fii yadi maaliki ninkii lahaa uu haysto hadalkaa isagoo ku weyeysanaya oo dhigtay inbuu dabidna ka jarjaray qiimihiina waa siaan soo sheegno waa tobankii xabadii usoo hadhay ninkiina laba dirham bay noqotay lazimahu thamaniyatu sideed baa ku waajibaya oo shanna kaa dhintay baa le saddexna waa mushkaayada waxa ku yimid tafriiqa sideed marka waa wixii dhintay ama uu dilay iyo arshiga kala kaxaynta marka aw atlafa daas ayaa wanaagsan ama utlifa waa la dilay fi axaduhumaa baa la dilay kasban xaalu yahay yani isagoo kasbi ayaa gacantiisii lagu dilay oo fi yadi maalikihi ayaa markaa ama loogu dilo ta hadda mana isyar qabanayn markaa halkaa mujuul laga macneeyo walaw xadafa hadduu soo darayo naqsu naqsi yasri gaarsiinaya shayga ila talafi dhimasho bian jacala alxindata waa inuu ka yeelay qamadidii hariisatan buu ka yeelay faka taalifi wax dhintay oo kale un bay la noqon ayun bay noqon wa fii qawlina yarudduhu waa celinaya maca arshi naqsi nusaanta mushkaayadeeda ayuu raacinaya waxau leeyahay sheekhu hadduu masalan ku yimaado shaygii maqsuubka ahaa ee dhacay baa nusraan baa ku timi nusraantaasina yasri ila talaf waxay gaadsiinaysaa dhimasho iyo meeshaba inuu ka baxo waa maxay bian jacala alkaasiba alxindata hariisatan wuxuu ka dhigay masalan qamadidii uu dhacay qamadidu dee sanaday iska olaysay waa dee hariisad buu ka dhigay waxa yaro la isku qoosqoosho ayuu ka dhigay ama dee waaba qoostayba oo inta lasoo ridqayba dabeedna halkan islaantii u dhiibo waaba la dubayba faka taalifi mid dhintay oo kalun buu la mid noqon maxaa yeelay haddii sidaa lagu daayo dee waa fasahadayaa wixii marka uu halaagsamay oo kale ayuu ka soo qaadaya marka ninkii maqsuubka ahaa kaasibka ahaa dee bedelkiisi unbuu magdhabi oo masalan ama qiimo ah markaa ka taalifi buu noqonayaa adaasna waxa weeye talaf xaqiiqiya maaha oo xataa ninkii kaasibka ahaa shaygii kuma tagri falay ilaa u maselkii ama bedelkiisi uu bixiyo kuma tagri fali karayo qowl baa wuxuu leeyahay wa fii qawlin yaruddu maca arshi naqsi maye ceebayntii aan talafka gaadhsiinaynu baynu uga qiyaasanaynaye ha la yidhaahdo uun war maxaa u farqi ah oo waxa la yidhi warba hadda kilogaa daqiiqdaah ee uu ninkaa ka dhacay qiimihiisu inkaabuu iman lahaa dee shan kun buu ahaa oo bal iminka markan la qoosqooshay islan la yidhina muxuu iman aroorta haba iska dubtaani dee waxa weeyaan waa laba kun dee saddexdaa kunna ha la siiyo ninkii qooshiina ha la yidhahdo iska qoosoo berita iska dubta ha la yidhahdo bisi u qilku leeyahy yrudhu ma arshi nafs walow jana maqsuubu hadduu maqsuubkii waxyeeleeyo cid kale fatacallaqa biraqabatihi qoortiisa maalin uu ku tacalluqo lazima alkaasiba ninkii dhacay waxaa laazim kuya takhliisuhu inuu fakiyo bilaqali ka yar min qiimatihi iyo walmaali maalka waxau leeyahay sheekhu masala nin baa addoon dhacay fatalifa fatacallaqa biraqabatihi maalun qoortiisi baa maal ku tacaluqay horena waataynu soo tilmaanay midna addoonka waxaa tacallaqa biraqabatihi midna waxaa tacallaqa bidimatihi waxaaynu soo kala nidhi haddii lawaa tacallaqa biraqabatihi waa waxa cid baa yeelatay aan raalli aansha kaga imanin waxaa la qoortiisii ku tacalluqda waa loo iibinaya wixii biridaa maalikihii ugu yimaadana se mucaamalo ninkaa la mucaamaladiyo tacallaqa bidimatihi yutabacu bihi idaa cataq markuu xoroobaa loo raacaa haddaba tan masalan nin buu waxyeeleeyey o dee camdan buu hayo ibtidaan buu maalka ugu waajibay ama waa lagu cafiyeyba qisas baa laga cafiyey oo maalkii baa lagu cafiyey lazima waxa waajib ku ah takhliis lazima alkaasiba takhliisu waxa waajib ku ah ninkan dhacay inuu soo fakiyo horta maxaa yeelay dee waa waxaa waajiba marka hadda inuu nisqaantaa ka saaru ka biyo muxuu haddaba kusoo fakin bilaqali min qiimatihi walmaal ka yar qiimihiisa iyo maal maalkan lagu leeyahay iyo qiimihiisa kolba ka yar ayuu kusoo fakin oo haddii uu ka yari qiimaha yahayna dee kaasunbaa damaankiisa soo galay hadduu maalkani yahay ka yarna dee kaas iyuunbaa waajibay masalan maxaynu nidhi addoonkii ayaa nin buu dilay waxaa la markaa qiimihiisi baa la yidhi waa intee waxaa la qiimihiisi waa boqol oo waxaan uu geystayna waa intee de waa shan boqol maxaa markaa lagu leeyahy de inuu markaa qiimihiisiibaa ogoba yare de hadduu qiimuhu sidaa yar yahay qiimuhun buu bixin maxaa yeelay ninkan waxa damaankiisa soo galay waa qiimaha un haddii maalkan uu yar yahayna oo masalan waxaa lagu leeyay konton yahay qiimihiisuna uu boqol yahayna dee intaasun bay dadkani ku leeyihin oo kontonkaasun buu siin fa in talifa haddaba hadduu dhinta fii yadihi addoonkii jaaniga ahaa ayaa gacantiisa ku dhintay fii yadihi qaramahu lmaaliku maaligii wuu ka magdhaban horta walilmajniyu calayhi majniyu calayhigina waxa u sinaya taqriimu inuu isna ka magdhawdo wa an yatacallaqa inuu ku tacalluqana wuu leeyahay bima akhadahu lmaaliku maaligu wuxuu qaatay uma intaada yarjicu lmaaliku cala lkaasibi maaligu deedna kaasibka ayuu u noqon walow radda alcabda hadduu addoonka u celiyo ila lmaaliki oo fabiica fi ljinaayati loo iibiyo rajaca almaaliku bima akhadahu lmajniyu calayhi cala lkaasibi buu ugu noqon waxa uu yihi sheeko masalan addoonkii waxyeelada geystay ayaa fii yadihi yadi lkaasib ku dhintay ninkii oo waxyeelana cid u geystay ayaa gacantiisii ku baxay qaramahu lmaaliku hortu ninkii maaligii addoonkan lahaa wuxuu ka magdhaban kaasibkii qiimihiisa kii ugu dheeraa xilliguu dhacay ilaa xilliguu dhintay iyuu kaga magdhaban majniyu calayhigii ninkii waxyeelada addoonka dhintay u geystayna wuxuu le taqriibu inuu kaasibka mag ka magdhawdo maxaa yeele jinaayadan shaygan maqsuubkiisa isagaa dee lagu magdhabaya gacanta ku hayay isna inu dhaa isii buu leeyahay idig halka addoonkii halkanaad wadwaatay anugu cid ka saaraatay adun baa hayste aniga halkaa idig waxa waxyeeladu i geystay waxa kalu leeyay walimajni calayhi taqriimuhu wa an yatacallaqa waxa kaloo majniyu caleyhi usugnaaday inuu ku dhego bima akhadahu lmaaliku wuxuu maaliku kasoo qaaday kaasibka warsaw adugu maadi ninkii qiimihiisii kamaad qaadan oo shantii boqol ee lagu qiimeeyey sao adugu maad qaadanin aniga haddaba laba boqol wey waxyeeladaydu isi aniga waxyeelu i geyste isi inuu yidhaahdo oo dabeedna uu ninkii ka qaato xaqiisu intuu ahaa maxaa ile raqabadii uu xaqiisa ku tacalluqsanaabay dee bedel u tahay waxaanu qaatay uma intaa dabadeed yarjicu maaliku maaligina wuxuu ku noqon cala alkaasibi kaasibkii ayuu ku noqon oo masalan addoonkii buu qiimihiisii qaatay oo imisa saddex boqol buu ka soo qaato qiimihiisiia ninkii waxyeelada u geystay ba halkan buu isla taago yidhi anuu boqol baan leeya idhig halkaa boqolkiibuu isaga dhiibay maaligii ha isku rogo ha yidhahda qaasimkii war boqolkaasaa ninkii waxyeelada uu geystay uu qaatee de halkaa idhig ila anigu adoon dhamaystiran baa kaa doonayay qiimihiisii waxyeeladana adigu intaad haysay buu geystayo dee damaankaagii ku jirtay halkaa haddaba uma aynu leenahay yarjicu lmaaliku cala alkaasibi waxay ka dhigan tahay ama ayna tusinaysaa ninkan maaligii ma odhan karo war ninkii jaaniga ana wixiisii keen ninkii majnuun caleyga ana wixiisii iska keen ee marka isaga laga qaado ayuunbuu u doonan karaa ilan isagana waa usoo doonan karaa kaasibkana waa u doonan karaye haddaba addoonkii ayaa ninkii kaasibka ah addoonkii jaaniga waxyeelada geysay ayaa wuxuu u celiyey ninkii kaasibka ilalmaalik maaligii buu celiyey qoladii baa dabeedna ka dullaqaaqi weyday maaligii markay addoonkii arkeen addoonkana bay daba socdeen fabiica fi ljinaayat dabeedna wuu iibiyey jinaayadii buu iibiyey dabeedna waxoogay iga ilahaayeenoo boqol kun ahaa buu ka siiyey rajaca almaaliku bimaa akhadahu lmajniyu calayhi waxaa majniyu caleyhigu uu ka qaatay kaa waxyeelada loo geystay wuxuu ugu noqon cala alkaasibi wuxuuhan addoonkii adii keentay dee dad baa daba socday waanu iibiyey markaan wax kala waayey dabeedna boqolkaasay qaateen ay waxyeeladii u qaateen dee iska soo bixi lacagtii walow kasaba hadduu dhaco ardan dhul buu dhacay ardan dhul buu dhacay fanaqala turaabaha camudeedii buu roray ajbarahu lmaaliku maaliku wuxuu ku qasday calaa raddi inuu soo celiyo aw raddi milihi ama mid lamida inuu soo celiyo waicaadatu lardi iyo dhulkii inuu celiyo kabaa kaanad siday ahayd walinaaqili kii raray arraddu celin buu leeyihi wain lam yuaalibhu maaliku maaliku yaanu dalbinbe in kaana lahu fiihi qaradun hadday ujeeda ugu jirto wailaa haddii kale falaa yaruddu ma celinayo bilaa idnin ogolaanshalaan filasa haddaan qabano waxau sheeku leeyahay nin baa wuxuu dhacay dhul dhul buu dhacay beer halkaasoo nin lahaa buu dabeedna xabad kaga eriyey oo sidiibuu ku dhacay fanaqada turaabaha camuudeediiba wuu rarayoo dee camuudan zaraciyo wax ka baxani waa camuud wanaagsan oo nafaqa leh masalan camuuddii ayuu ka gurtay zaraacadan ku wanaagsanayd ajbarahu lmaaliku calaa raddihi maaligu wuxuu ku darreeyay inuu soo celiyo camuuddii halkeedii ku soo celiyo siday ahay intaanu ka rabnay haddii ay joogto wey walow dee wax badanba qiimo badanba ha ku kacaysee aw raddi mithli ama iyadoo kale ayuu soo celin mid lamida haddii aanay jirin oo masalan dee guri iyo wax lagu dhistay waana masalan dee isagoo ciid dhoobaya oo tii zaracu ka bixi jiray hadduu gurtay niis inuu keeno lama ogolo ilaa niis waxba kama baxaane waa mid lamiduu keenaya kadib dabeetana waxa kaluu ku dirqin calaa raddihi iyo waycaadatilardi kama kaanad ha soo dhigin halkaa isi rogoona ku rogina siday ahayd ugu farasho meel yar meel yar ha ka dheeraysin wey way walinaaqili arraddu wuxuu leeyahay kaa rartay ee gurtay inuu celiyana wuu leeyay wain lam yuaalibhu maaliku maaliku yaanu doonin be an odhan ii soo celiye inu iska soo celiyana wuu leeyahy laakin waa goorma in kaana lahu fiihi haddii raridda ay qaradun ujeeda ugu jirto uu soo rarayo u keenayo oo waa maxay masalan milkigiisii ayuu ka cedidiyeybo camuudiiba si u yidhaha buu garan way ama cid kale milkigii ka cedid ama masalan meesha u geeyey baa dee shaaric iyo waddo ahaydoo inay waxyeelaba kaga timaado halkaa damaankiisa ay ku soo gasho ayuu ka baqdayba ama dhulkiisii baaba kaga nusqaamayba oo camuuddaasi ay ka qaribtay markaa wuxuu leeyahay inuu iska celiyo maaligiu ku celiyo wa ilaa haddii kaloona qaladkaasi ugu jirin dhulkanunbuu ka qaado dhinac kalunbuu geeyey ama meel ma waadoon cidina lahayn in milki iyo wax kala toona ka cidiidi ahayn buu geeyey falaa yarudduhu bilaa idni fil asaxi idan la-aan markaa ma soo celin karo maxaa yeelay milki hayri oo aada ku tasarufaysa weeye bikayri idn ogolaansho la-aan milki hayri oad ku tasarufaysa weeye wa yuqaasu bima dakarnaa waxaan soo sheegnay waxaa looga qiyaasan xafrulbiri ceelka qoditaankiisa iyo watamuha aasitaankeedii waidaa cada alarda dhulkii markuu celiye kamaa kaanad siday ahayd walam yabqa naqsun wax nusqaanina aanay ahaanin falaa arsha waxa musqaayada male lakin caleyhi ujrat lmithl iyo lagu leeyahy limuddat alcaadati soo celinta muddadeeda ee wain baqiya naqsun haddii wax nusqaani ay jirto wajaba arshuhu arshigiisu waa waajibihi macaha ujrada maceeda waxa uu leeyahay masalada aan soo sheegnay camuuddaa la raday waxaa looga qiyaasanayaa ceelkii ceel la qodo iyo aasideedii masalan nin baa nin dhul ka dhacayo ceel buu ka qotay waxaa markaa ninkii waajib ku noqonayaa inuu ku aaso ceelkii camuuddii u kasoo saray hadday hadhay haddii kale mid lamida waa inuu la yimaadaan haddii uu maaligu sidaa amray uu yihi i aas weye haddii kaloona odhanayaas bal waxaa la eegi haddii ujeedo u leeyahay ku celintanuu ciidda ku celinaya haddii ujeeda u leeyahy milkigiisii u kacdidiyey iyo waxyaalo kale uu ujeedo uu ugu leeyahay wuu la keliyoobi haddii kalena laba keliyoobayo oo idan la-aan kuma aasayo haddaba markuu ninkii dhulkii ninkii qaasibkabaa dhulkii kamaa kaana si ay ahayd buu ku celiyey walam yabqa naqsun wax nusqaanina dhulkii kama muuqdaan falaa arsha wax dheeraada uu yeelanayaa ma jirto mar hadduu u simo oo camuudiisi uu soo celiyo ceelkii uu meeshiisa ka qoday mar hadduu aasay ninkii dhacay wax musqaayadoo uu yeelanayaa ma jirto yani wax arshi oo nusqaana uu yeelanayaa ma jirto maxaa yele wax waajibiyeen dee meeshii oli mar hadduu dhulkii qiimihiisii sidii hore uu kaga dhigay laakin caleyhi ujratulmitl limuddat licaada muddadaa uu yar wadwado ee uu simayo ee camuuddaa uu ka guray ama ceelka iyo waxa uu ka qoday uu simayo muddada mushqaayadeedii baa laga doonaya masalan shan cishuu la rafanayuu wadwaday waxaa leeya war shantaa cisho ninkan waaba laga kiraysan lahay oo qaar jaajuur samaysanaya inay wax ka kiraystaan baa la arki lahay maalintiiba maxaa lagu kiraystaa meesha caynkaas oo kalea dee toban kun iyo labaatan kun iyo de shan cisho ku dhufuun baa loodhan noosii markaa wain baqiya naqsun haddaba dhulkii nusqaan buu yeeshay dhulkii wixii uu ka qodqoday iyo markuu celiyey dhacii laga celiyey ee dabeetana la simay ayaa dhulkii sidiisii noqon waa nin waliba wuxuu leeyahy meeshan dee boholaan noqotay ee wadabuska ah dee haddii markii hore milyan la siisanayay maanta sideed boqol iyo waxbaa la siisanaya wajaba arshuhu nusqaantaa timi waxeedina waa waajibayaan oo masalan labadaa boqol ah haddii milyan markii hore la sii jiray oo markan dabeetana u dhacay sidan u baabiyeyn laba boqol ay dhaceen labadaa boqol waa waajibayaan macaha ujradii maceedii iyadoo dhowrkaa cishu hagaajinayana mushqaayadeedii laga qaadayo ayaa intaa arshigana la raacinayaayo dee laba sababoodoo mukhtalifa ayay ku yimaadeen walow hasaba haddii uu dhaco zaytan saliid ayuu dhacay iyo wa naxwahu wax la mida wa aqlaahu waa kariyey fanaqasud caynuhu muuqaalkiisii cayntiisii ayaa nusqaantay duuna qiimatihi qiimihiisi ma nusqaamin oo isma dhimin raddahu wuu celinayaa walazimahu waxaa kaloo ku waajibayaa mithlu daahibi kii tegay oo kale fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay nin ayaa wuxuu dhacay saliib iyo wax la mid ah ee masalan subagyadii iyo caanihii iyo wax noocaas ayuu dhacay waaqlaahu waanu kariyey oo dab buu saaray dabeedna waa ka qaaday kadib ayuu doonay markaa dee inuu celiyo fanaqasad caynuhu duuna qiimatihi waxa markaa isdhimay cayntiisii shaygii saliidii iyo subagii iyo wixii uu dabka saaray ayaa dhinmay laakiin qiimihii waa halkiisii uun qiimihii waa halkiisii uun mithaal ahaan wuxuu dhacay sac ama waxaad tidhaahdaa wuxuu dhacay galaan ama kiilo subaga ayuu dhacay qiimaha kiiloogaasina wuxuu ahaa masalan ka soo qaad hal dirham ayuu ahaa dabeedna markii uu dabkii saaray ayaa wuxuu noqday kiilo niskiilo buu noqday ama galaan barkii ayuu noqday qiimihiisi laakiin waa halkii dirhamuun oo shaygii ayuunbaa isdhimaye qiimihii waxba isma dhimin oo kariskanaabay kusii wanaagsanaaday wixii oo haba yaraade e qiimihii halkii unbuu taagan yahay waa saac buu yihi qiimihiisi waa hal dirham yahay dabeedna markuu kariyey ayaa nisfu saac buu tegey qiimihiisina weli waa dirham kaana qasad caynuhu duuna qiimatihi waxa nusqaamay cayntiisii ee qiimihiisi ma nusqaamin raddahu horta wuu celinayaayo bal imakaa kiilahan barhkiis niskiiloogan ama nisfu saacan horta ha celiyo maxaa yeelay dee cayntiisii ayaa intan joogtaa mar hadday cayntiisii joogto inuu celiyo ayaa waajib ku ah wala- wa- walazimahu mithlu daahibi intii tagtay masalkeedina waa ku waajib nuskiilo saliidana keenun baa la odhan inta nuskiiloogana iska celi aada kariseed sidan tideed baabiisay nuskiilooga ama eh, nisfu saacaad dhimanna keen baa la leeyahay sida saxi haddaan qabano oo nuqsaantiisa qiimihiisan kordhay ma kabayo oo la odhan maayo bacdamaaba nusqaani ha ku timaadee uu qiimihii halkii uun taagan yahay way iskabayaan lama odhanayo asax baynle qowlka ka soo hor jeedaa wuxuu leeyahay mee kuma waajibaye nusqaantaasi way kabmaysaa oo dee ziyaadadii nusqaantanima mid ayay ka timi oo nuqsaanta niskaa shayga maqan qiimihiisan jooga ayaa lagu kabaya taasi waa masalo fain naqasat ilqiimatu hadday qiimihii nusqaanto faqad oo keli ah lazimahu larshu arshi ayaa ku laazimaya ee wain naqasataa hadday labadoodiba nusqaamaan harima daahiba inta tagtay wuu magdhabayaa waradda albaaqiya baaqigana wuu celi maca arshihi maca waxoogaygaa yani meesha ka baxay arshigiisi iyo wixiisii in kaana hadduu yahay weya naqsulqiimati qiimaha nusqaantiisu agsara hadduu yahay mid badan weeye oo meesha afar masale ayuunbaa ka soo baxaysaa inay cayntu nusqaanto qiimuhu si aanu nusqaamin in qiimuhu nusqaamo cayntuna aanay nusqaamin inaan midkoodba nusqaamin iyo in labadooduba nusqaamaan waa intaa masaladii hore wuu inoo sheegayoo marka ay cayntu nusqaanto qiimuhuna aanu nusqaamin tii cagsigeed haddii qiimihii uun markuu shaygii kariyey uu qiimihii uunu nusqaamo cayntiisina aanay nusqaamin masalan saaci ama kiiloogii ayaa wixii markii la kariyey u iska taagan yahay laakiin qiimi baa nusqaamay oo markaan la karin halkuu dirhamka ka ahaa ayuu nisfu dirham tegey lazimahu larshu arshi ayaa ku laazimaya oo dee nisfu dirhamkaa qiimaha isdhimay ayuunbaa laga doonayaa dee iyadoo la kabayo waynaqasataa haddaba labadiba waa nusqaameen cayntii iyo qiimihii shaygiina waa isdhimay qiimihiisina wuu isdhimay wuxuu sheekhu yihi karima daahiba inta tagtay ee caynta hortu ka nusqaantee ka tagtay wuu magdhabaya oo radal baaqiya inta baaqigaa soo hadhayna wuu celin maca arshihi iyadoo wixii nusqaanta ah arshigeediina la raacinayo arsigana waxoogayga adduunyada ahe qiimayntaan laga soo qaaday wey waase goorma markuu macal arshi iyo baaqiga israacinayaa waa in kaana naqsulqiimati agsare hadduu yahay qiimaha nusqaantiisu hadday nusqaanta caynta ka badan tahay wey oo masalan saacii aynu soo haynay ayaa markii la kariyey wuxuu noqday nisfu saacin saac niskii buu noqday nisfu saacina dee nisfu dirham ma aha ee rubcu dirham buu marayaa rubcu dirham ayuu marayaa nisfu saaci ayaa nisfu saac wuxuu noqday saaca nisfu saacaa soo hadayna nisfu dirham wax ka yar buu marayaa iyo masalan rubcu dirham oo kale markaa muxuu samaynayaa hortu niska karimo daahiba niskaa maqan ee saliidda horta ha soo buuxiyo ha keeno baaqigan soo hadhay niskan kalena ha keeno maca arshihi isagoo weliba soo raacinaya dee rubcu dirhamkaa isdhimay na isagoo soo raacinaya waase goorma buuri waa marka uu qiimaha nusqaantiisu ay ka badan tahay caynta nusqaanteeda haddii aanay masalan nusqaanta qiimuhu haddaanay nusqaanta caynta ka badnayn nusqaanta cayntu nusqaanta qiimuhu haddaa nusqaanta caynta aanay ka badnayn masalan wuxuu noqday nisfu saaca buu noqday saliidii saacaa soo hadhayna nisfu dirham buu goynaya wax arshi ah markaa ma yeelanayo ee waa markaa uu qiimaha nusqaantiisu ay badan tahay mar hadduu nisna tegay niskii soo hadhayna nisfu dirham uu yahay waxaa la odhanayaa un niskan celi niskaa saacaa maqana keenun baa la odhanayaa ee markaa arshigu soo gelaya waxa weeye marka ay qiimaha nusqaantiisu ka badan tahay caynta nusqaanteeda weeye ee masalan intuu nisfu saac noqday qiimihiina uu rubucu dirham tegey weeye ayaa la odhanayaa rubuca kale dirhamkee maqan kusoo dar haddaba haddaanu midnaba nusqaamin cayntiina ma nusqaamin wuu kerkeriye cayntiina ma nusqaamin qiimihiina ma nusqaamin waxa lagu leeyihi waxa inuu celiyo wal asaxu asax waxa weeye anna samana ayilkii laa yajburu ma kabayo naqsa huzaalin naqsi weydnimo ma kabayo qablahu ka horraysay wa anna tadakura sancatin sanco xasuusashadeed oo nasi ahaa u iloobay yajburu nisyaana ilo wuu kabayaa wa tacalluma sancatin sanco barashadeedu laa yajburu ma kabayo nisyaana ukhraa tu kale ilowgeeda qaطcan khilaaf la-aanba waxa uu sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye cayilnaa naaxid uu masalan shaygii la dhacay uu naaxay ninkii kaasimka agtiisa uu ku nusqaamay yacni naaxidda uu ku naaxay shaygii la dhacay ninkii kaasimka agtiisa ma kabayo naaxitaankaa timi ee marka dambe uu naaxay wayd ka horraysay ma kabayo oo masalan waa maxay kaba soo qaad neef ari ah ama neef geela ayuu dhacay oo aada u shilis neefku show iska beer daaq iyo wuxuu ahaa yuu meelaha ku hayey mooye wuxuu siin jiray mooyaane neef shilis oo kurus weyn buu ahaa mar alla markii uu kaxeeyey ayuunbuu meeshiiba ka baxay muddo wuxuu jiijid u wadwadaba waa farsamadiisii waa gartayoo kadib uu dabeedna dib u naaxay dib uu haddana u naaxay qiimihiisii baa dabeedna halkii tegey masalan kasoo qaad markaa hore uu shishlaayu dhacay wuxuu maraya boqol kun markan dhexuu baaba-ay buu is yidhi bal hadda eego bahalkiiba wuxuu sii socdaa toddobaatan iyo lixdan iyo meelahaasa qiimihii sii socdaa dib buu dabeetana kenin caaliyo wuxuu ku riday iyo wuxuu daajiyaba haddana u cayilay o u naaxay oo boqolkiibuu ku noqday marka haddaba wuxuu leeyahay cayilnaantaa dambe ee timi ma kabayso weydnimadii ka horraysay ee uu weydoobay ma kabayso ee maxaa ninkii laga doonaya hortu neefkii isagoo cayiloon celi baa la leeyahay isla markaa soddonkii ama labaatankii markaa dhexe qiimihiisa iska dhimayna kusoo dar baa la leeyahy oo soo raaci walasax anna samana cayilida yani shaygii ku timi shaygii maqsuubka ah kaasibaysa laa yajburu ma kabayo naqsa huzaalin naqsino huwa lhuzaal macnaha nuqsaan weydow ah nuqsaan weydow ah oo ku timi oo qablahu ka horraysay cayilaantan dambe nuqsaan weydow ka horraysay oo ku timi isaga agtiisa ma kabayso maxaa yeelay ee waxay u leeyihiin aanay isu kabaynin een loo odhanayn war neefkani hadduu markii hore naaxsanaa mar dhexe haba weydoobe dee imika naax oo naaxitaankan dambe naaxitaankii hore un ha laga dhigo waxaan loo odhanaynin dee isku mid maaha bay yidhaahdeen naaxiddaa hore iyo naaxidani isku mid maaha waxaa hore wax ka go-ay weeye kana mid cusuba u timi weeyaan ee wax markaa kusoo noqdo kii una maaha hataa waxay leeyihiin hadduu mar labaad u weydoobo mar labaad haddana siduu si haye hadduu weydoobo waxaa labadaa arshi baa laga doonayaa laba jeer buu intuu masalan isagoo boqol marayay buu weydoobo siduu siddeetan gaadh markaasuu haddana soo noqdoo boqol buu tegey kadib buu haddana dib u weydoobo siddeetan buu tegey afartan baa laga doonayay in neefkii inuu celiyo wejiga labaad wuxuu leeyahay isagu ee asaxa ka soo horjeeda way iskabayaan buu leeyahay o wa isla naaxid wa isla naaxidun wa ana tadakura sanca waxa kaluu leeyahay sheekhu asax waxa weeye masalan ninkani farsamo yaqaan buu ahaayo nijaar buu ahaa dabeedna markii uu dhacay ee u dee dubiya minshaar iyo wax wax lagu garaacayaba uu waayey ayuunbay kaba guurtayba maalintii baa la warba haddii albaabka soo awel nijaar ma lahay ba hadda kaale albaabkan inoo same go gees lagaga yimaadaba ku garan waaye kadib uu dabeetana gadaal haddana ka xasuustay oo uu ugu xiyey ayuu haddana gadaal ka xasuusto nijaarkiisiibu haddana ku noqday taas iyadu way kabaysaa buu leeyahayo ase waxa way ana tadakura sancatin sanca xasuusashadeedu nasiha uu ilaawey uu ninka qaasibkaa ku ag ilaawey hadduu dib u xasuusto yujbiru nisyaana ilowgii hore wuu kabayaa ama qaasibka ha ku ag xasuusto ama maaligga ha ku ag xasuuste maxaa yeelay waxay leeyihiin tani waa caynuluula sancadan uu hadda xasuustay mid cusub oo hadda u bartay maha waa tii hore uun laakiin cayilkii waxay leeyihiin kii hore iyo cayilkan dambeyba isku mid may ahayn waa kala laba way taaniya ka soo horjeedeen wuxuu leeyahy ma kabaya cayilkii un bay la mid tahi waxaanaad kala waddaa waa isku mid un buu leeyahay wa tacalluma sancatin sanco barashadeedu buu idhi laa yujbiru nisyaana ukhra mid kale ilowgeeda ma kabayo masala ninkan nijaar buu ahaayo nin iska baxdiisa iska gargaraacdu ahaa miyi iyo meel iyo beer iyo waxbaa loo saaro waxaa lasoo baray dawaar ayaa lasoo baray hama kabayse e iyadoo uu farsamadan dambe dawaarnimadana masala addoonkii wato ayuunbaa la odhan war addoonkaasoo nijaara maxaa la siin lahaa dee boqol iyo konton baa la siin lahaa oo imika isagoo dabeetana aan nijaarada iyo waxaa wadanin dee boqol baa la siin laha kontonkaana soo raacin baa laleeyahy isagoo maaa farsamada dawaarka wata maxaa yeelay waxay leeyihiin aqraadana dee sancooyinkan isku khilaafsan bay leeyihin markaa qadcan taa dambe waa khilaaf laaan ba iyada wax khilaafi kuma jiraan walow kasaba hadduu dhaco casiiran nin cinab iska tuutuujistay ayuu ka dhacay fatakhamara dabeetana khamri buu isugu rogay uma takhallala haddana kadib ayuu ka khaloobay falasaxu asaxu ana alkhalla lilmaaliki buu usugnaaday wacala alkaasibi ninkii kaasibkee dhacayna waxaa lagu leeyahy alarshu wuxuu ogayaa qiimaha dheeraadka in kaana alkhallu hadduu yahay anqasa qiimatan qiimahaan mid kaa yar hadduu yahay nin baa wuxuu iska qoostay cinab iyo waxbuu iska khamiirsaday oo isagoo doonayay inuu iska cabo ayuu mid ka dhacay shaw milic iyo waxbuu lasii maro oo furkii buu ku geejiyeyo wixbaa khamri buu isu rogay way iska hayey haddana markuu arkay khamrigiisii o uma takhallala haddana khal buu isu rogay falasaxu an alkhala lilmaaliki horta khalkan waxaana ninkii maaliga ahaa maxaa yeelay dee waa maalkiisii walow sifahaba markii hore casiir intuu iska rogay haddana khal ha isu rogae waa cayntii maalkiisa un ninkii kaasibka ahaana waxaa lagu leeya dhacay arshi baa lagu leeyay iyo waxoogayga qiimee halkaa ka soo baxa hadduu khalku ka qiimo nusqaansan yahay oo masalan waxa la war casiirkani intee buu ahaan laha isagoo casiirkiisaasa dee waxaan labaa la yidhi toban kun oo hadda isagoo dabeetana seen u khaloobe oo halka macid baa wax ku fashta dee waa shan iyo baa la yidhi shantaasun baa laodhan markaa dheeraadkaa bixi khalkiina ninka ku celi haddii aan qiimihiisu nusqaaminna dee khalkiisaasun buu qaadan hadduu tobankii un marayo walow kasaba khamran buu dhacay khamri fatakhallalat agtiisay ku kala baxday aw jilda maytatin ama harag mayte ayuu u dhacay fadabaqahu markaasuu magdiyey falasaxu asax waxa weeye ana alkhalla iyo waljilda haragu lilmaqsuubi minhu ka laga dhacay ayuu usugnaaday waxau sheeku leeyahy nin baa oogay khamri yaroo halkaa ugu jira ayuu ka dhacay dabeedna agtiisa ayuu khalku noqday ama nin bakti halkan neef adhi oo kaga baktiye haraggiisii kagala baxoole aada magdisatid ayuu kasii dhacay oo waa magdiyey ogabay dee wixii imaka waxay noqdeen waxa lagu intifaacayo oo dee qiimala ayay noqdeen asax waxa weeye khalkaa iyo haraggaasiba kii laga soo dhacay ayay u sugnaadeen maxaa yeelay liannahumaa farcu maktasa bihi wixii uu isagu gaarka ikhtisaasaadkiisa ka mid ahay milki lama odhan kare wixii ikhtisaasaadkiisa ka mid ahaa ayuubay ka farcameen hadday gacantiisa ku dhintaan wuu mag dhabayaa markaa waxaynu dha asax baynu dhe asaxa asaxa qawlka kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay humaa lilkaasibi waxaana ninkaa dhacay waa lixusuulilmaaliyati cindahu dee agtiisay waxaan ku maaloobeene marka hore harag xumo uraya iyo khamri la daadinayo ayay ahaayeen ninkan agtiisa unba wax ku noqdeen kan ha iska qaata unbu le ka horena wuxuu leeyahy magaciisii unbay ka farcameen isagaale faslun fima yatraw cala almaqsuudi min ziyaadatin wagayriha fasalkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu waxa ku yimaada shaygii la dhacay ee korodh iyo wax kale ah bal shaygii oo kordhay iyo waxyaalo kaleo markaa lamida ayuu fasalkan kaga hadlaya kororkaa ku yimaadaana waa laba qaybood asar iyo cayn baa la yidhaahdaa wa waxa weeye wax aan laga faslin karayn oo aan laga sooci karaynin oo waa iska raadun waxna waa wax caynahoo muuqda ziyaadadaa ku korodhay marka wuxuu sheekhu uhi ziyaadatu lmaqsuubi shay in la dhacay kororhkiisu in kaanad hadday ziyaadati aharan maxdan waa iska atar iyo raad uun barax tiran ka kusaaratin waaba maradii oo la maxamuudiyey la maraykaaniyo la caddeeyey la maxamuudiyo la caddeeyey falaa shaya lilkaasibi kaasibki waxba uguma sugnaanin bisababihaa kusaaradaa walilmaaliki maaligii wuxuu ninkii lahay wuxuu usugnaaday takliifuhu inuu ku kalifo rabdahu maqsuubkii inuu ku celiyo kamaa kaana siduu ahaa inamkana hadday suurto gasho wa arshu naqsi nuqsaanta arshigeedana waa leeyahay waxau sheekhu leeyahay haddii shaygii maqsuubka ahaa ee la dhacay uu ziyaado wuu kordhay kororhkaasi haddaba hadduu yahay athar iska maxdi ah wax uun raad uun iska maxdi ah weeye ka khusaaratin masalan waa maradii ayaabuu sibaaqeeyo midab buu u sameeyey masalan dee waa hadhuudh iyo waxay afiri ahayd buu ridqay masalan dahabku uskusan iyo wax meel ka soo saaray buu dhalalaaliyo waxbuu ka dhigay dhoobadiibuu markaa halkaa iyo niistii iyo sibirkiisii wixii halkaa isugu yaallay inbuu jaajuur ka dhigay falaa shaya lilkhaasibi bisababihaa ninkii khaasibka ahee dhacay waxba uguma sugnaanin sababta waxa uu sameeyey bisababihaa maxaa yeelay dee isaga ayaa tacadi sameeyo waxaanu lahayn ku camal falay waxaanu lahayn buu wan wanaajiyey mar hadduu waxaanu lahayn uu wan wanaajiyey wixiina wax ka soocmaya aanay ahayn lilkhaasibi bisababihaa waxaana welilmaaliki takliifhu ninkii maaliki ah waxa usugnaaday welilmaaliki ninkii shaygan lahaa la dhacay waxa usugnaaday takliifhu kaasibka inuu ku kalifo raddahu kamaa kaan inuu ugu celiyo siduu ahaa inamkan hadday suurta gasho uu yidhahdo war maradaydan aniga waxaanad gelisay dembe kamadihi sideedii aniga werwarkeedii caddaankeedii iga dhig inuu yidhaahdo ayuu leeyahy inamkana waa hadday suurtagal tahay arrinkaas haddaanay suurtagal ahayn in la dee ma samayn karaye base hadduu yidhahdo daraahimtan iyo dhoobada waxaan aniga ii kala daadi ii kala daadi oo jaajuurkan iyo waxaan intaad burburiso camuuddiisii iga dhig markaa waa leeyahay maxaa yeele isagaa ficilkiisan dee ku tacadiyey haddii aanay suurtagal ahayna dee sidiisasunba qofku ku qaadan waa arshu naqsi nusqaanta arshigeedana waa lagu leeyahay oo masalan shaygiibaa markii la burburiye dib loo celiyaba uu isdhimay oo siduu markii hore ahaa wuu iska dhimay nusqaantaa waxay la soo baxdana wuu leeyahay waaye taasi waxay ahayd markay atar ahayd markay cayn ahayd ziyaadaduna waa tan wain kaanad hadday tahay ziyaadadu caynan wax muuqanaya hadday tahay wadalika misaal kabinaain iyo wakiraasinba weeye waa dhis iyo dhir uu ku beeray kullifa waxaa lagu mashaqeyn alqalca fujin wuxuu sheekhu leeyahay waxaan ziyaadadan ku korodhay shayga cayntii maqsuubada ahayd la dhacay ayaa waa wax muuqda dhul buu dhacay oo halkanuu intaasoo maqsin ka kala jeediyey halkanuu intaasoo geedoo hadhaca ayuu ku beeray kullifa alqalca laha waxaa la odhan fuji dhirtaada fujiso dhagaxaagan iyo jaajuurkaagan iyo maqsinadaadan iyo sibidhkaagan goosaa la odhan waxaa la odhan haddii dhulkaasi wax nusqaani ay ku yimaadaan bixi baa la odhan waxaa la odhan dhulkaa sidiisii ka dhig waxaa la odhan haddii muddo ay tagtay ujre iyo mushqaayad lagu kala qaata bixi baa la odhan waxaasoo dhan baa la isu raacinaya horta fujisaa la odhan ko dhulkii hadduu nusqaamay uu qaribmayna nuqsaantaasi waxay qiimo yeelatana bixi dhulkii mar labaad sidiisii ka dhig baa la odhan muddada ninkaa aad wax ka dhisatay iska haysatay haddii la kala kiraysto oo meesha baarkin baabuurta la dhigta iyo meel jaajura lagu samaystay hadday wax noqon lahayd inta lagu kala kiraysta iyadana iska bixi baa la leeyahay yani saasaa loo rayo markaa inuu nina waxaanu lahayn isku doonto la dooni maayo marka laa xaqa licirqi aalimin ayaa rasuulku sala la alay slam yidhi nin aalim ah wuxuu meeshaa geliyey iyo xididkiisuaasi xaq ma leh la baxun weyse bad kasta hadduu ku aasay la baxoo fudshaanayo dhulkaygiisayda iga dhig wey wain sabaqa haddii uu rinjeeye akhawa maladii bisabaqihi rinjigiisii ayuu ku rinjeeyey wa amkana faslu inuu ka soocaano waa suurtagal ujbira calayhi fasligaas ayaa lagu ijbari kara saxib aan qaban wain lam yumkin haddaanay suurto gelin bal waad eegiye fain lam tazid qiimatuhu haddaanay kordhin falaa shaya lilkaasibi fiihi uguma sugnaan wain naqasad hadday nusqaantayna lazimahu larshu baa ku laazimaya wain zaada hadday korodhana ishtarakaa fiihi way ku shiraakoobayaan sheekh wuxuu yidhi ninkii kaasibka ahaa ee maradii dhacay ayaa